bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenna ee raadiyo muqdisho qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad kusoo idlaaday jawi wanaagsan maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ee xukuumad dowladda federaalk soomaaliya oo xukuntay rag loo haysto dilka allah u naxariistay sakariyii sawda oo ahaa walaalo wada dhashay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo heshiis wax looga qabanayo abaaraha la saxiixday w f b aqbaraadka dibaddana waxaa ka mida iiraan oo wacad ku martay inay u aargudi doonto suleymaani haddii taraam maxkamad la soo taagi waayo mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku astaysan tahay afarta bisha koowaad sanadka warka habeen waxaa soo saaray cabdulaahi cabdiraxmaan muuse waxaana halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo a sacdiye cali xaaji ee kusoo dhawaada warkii oo intaas ka faahfaahsan shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maalintii labaad kusoo idlaaday jawi wanaagsan nasre bashiir cali ayaa warkan faahfaahinaysa shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo maalintii labaad ka soconaya magaalada muqdisho ayaa waxaa shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble shirka oo shalay furmay ayna ka qayb galeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa diiradda lagu saaraya dardargelinta doorashooyinka hufnaanta sixitaanka waxyaabihii ka qaldama doorashada amniga iyo jaangooynta xilliga lasoo gabangabeynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka golaha wadatashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare rooble ayaa kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka ka oo iga hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inay ka go-an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebangabeeyo doorashada iyadoo la turxaan bixinayo toosinta wixii kasoo laabtay lalana tashanayo dhammaan dhinacyada ay khusayso sida midowda musharaxiinta bulshada rayidka haweenka iyo danayaasha kale ee doorashada isagoo beesha caalamka uga mahad celiyey taageerada ku aadan dowladhisada soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa muujiyey sida ay u garab taagan yihiin hogaaminta ra-iisul wasaare rooble ee howlaha doorashooyinka iyagoo tilmaamay in cid walba aan laga aqbali doonin inay caqabad ku noqoto geedisacadka doorashooyinka dalka golaha wadatashiga qaran ayaa kulan la yeeshay wakiilo ka socday musharaxiinta iyagoo ka dhagaysta talooyin ku saabsan sidii loo toosin lahaa doorashada islamarkaana ay u noqon lahayd doorashooyinka dalka kuwo hufan oo lagu wada qanacsan yahay afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim maclimow ayaa ka warbixiyey shirka golaha wadatashiga qaran oo galay maalintii labaad waxaa maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka wada qayb galay dhammaan xubnaha ama madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ee golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed kulankoodaas ugu horreeyey saakay waxay sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka kadib waxay kulamo kala duwan la qaateen qaybo ka mid ah bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen beesha caalamku waxay soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen aragtidooda ay dhegaysteen waxay sheegeen in beesha caalamku ay maaragtay danaynayso in ay shirkan uu sii socdo islamarkaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahad celiyey beesha caalamka taageeradooda iyo garab istaagooda wuxuuna sheegay inay ka go-an tahay in doorashadu ay u dhacdo si degdega islamarkaana ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dadku oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin arrintaasna ay hadda u fadhiyaan dhanka kale waxaa sidoo kale ay la kulmeen madaxda golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed midooga musharaxiinta xubno ka socday dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay albaabada u xirnaayeenoo si hoose looga wada hadlayey arrimaha ay walaaca ka qabeen ee la xiriira doorashada si wanaagsan ayuuna shirkaasi kusoo dhammaaday waxaana laba dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo dadka soomaaliyeedba ay sii socon doonaan shirkuna uu socon doono nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa xukuntay rag loo haysto dilka allaha u naxariistay sakariyii sawdo oo ah walaalo wada dhashay oo dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho cabduqaadir ciise cali ayaa warkan faahfaahinaya diseembar labadeedii sanadkii taga ayay u geeriyoodeen xabad isku dhex martay zakariya maxamuud xuseen iyo sawda maxamuud xuseen oo ahaa walaale isxigxiga xagga dhalashada qoyska reer kala foge sida ay ku waafaqaysa geerida waa cilmi aanaan ogaal u lahayn laakiin ka dad ahaan asbaabta mawjka ah way noosii kala xanuun badan tahay qiyaas sida uu noqonayo dareenkaaga markaad weyda adiga oo hooyo ah wiil iyo gabar isugu kaa xigay oo aad labaatan sano iyo dheeraad usoo carbinaysay sidii ay iyaga wax isku tari lahaayeen adna aad ugu nasan lahayd abari annagu cadaalad sugi mayno dad naga horreeyaa waayeen cadaalad sugi mayno ilaahay samir iyo imaana naga siiya ilaahay inaa naxariisto cadaalad kuwii annaga naga horreeyaa waayeen annaguna cadaalad sugi mayno arkina mayno haddii ay walaalaha yihiin iyadana cabirka lama laha waxayse ugu sii daran tahay marka aad joogto dal sidii soomaaliya ah oo adeegyada dowladeed ee kafalcelinta dembiyada ay yihiin kuwa naadir ah ama nasiibku hiilo u yahay
aada u diyaarinaysanaalaada wax kale ma rabna anaga wixii waa dhaceen waxaan rabnaa cadaalad inaan helno cadaaladdan waxaa uga fadhino waxaa waaye dowladda soomaaliya ilaa aan cadaalad helnane ma la aasaayo marxuumiintaas intay rabtaa qaadato
waxay u ahayd qoyska iyo saaxiibada reer kala foga maalmo xanuun badan oo aanay cidi dafiri karin waxaa waaye zakariya aniga isku galaasayna isku halaas kala soo baxinay ilaahay u naxariisto walaalkeen dhimashada ma diidanin qadarta wax dhacaysa waa in la dhimanaana waa ognaa laakiin qaabka loo dhimanaya aa waxay tahay waxna argagax geliya dhallinyaraana waxaa barnaa mustaqbalaan leenahay dowladda waxba kama haysano horumar kama haysano waxba kama haysano nabadgelyana kama haysano annaga waxaa waa dhallinyaraanahay muu adkaysan karno waxaan nala ku haayo cadaalada u rabnaa walaalaheen abtigey iyo hawrirtay cadaalada u rabnaa tan kaleeto haddii xataa aanaan waxba ka heli karin nabadgelyo aa ka helno haldoorka bulshada ee leh dowlad iyo rayid ayaa si siman oo damqasho leh kaga falceliyay dhacdadaasi xanuunka badan waxayna si isku mida u soo jeediyeen in loo helo cadaalad reer kala foge dowladda soomaaliya laamaheeda amniga iyo sharciga ayaa iyana u istaagay sidii loo heli lahaa natiijada sababta dhimashada waxaana booliiska markii hore uu durbageeyey forensig lab shaybaar ka cilmiyeysan saddex fooq oo goobtii mashaqada ka dhacda laga helay ka hor intaysa heedaha amniga baarin c c t v da qarsoon ay leeyihiin waxa uu suura gashay c i d da inay iswaafajiyaan fooqyada qorigii laga riday kadib ciidamada xoogga dalka oo ku soo wareejiyey hay-adda laba eedaysano oo dhaqdhaqaaqooda kaamirada qarsoon ay qabatay sida garsoorka ay ka hor caddeeyeen xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida waxay maxkamadda ciidamada dhigaysatay markii ugu dambeysay diseembar soddonkeedii bishii ayna dhaaftay doodda labada dhinac sidoo kale garsoorayaasha iyo ka qaybgalayaasha oo dhan waxa ay daawadeen bandhigga muuqaal xeerilaalinta ee ka heshay hay-adaha amniga waxaa halkan ka dhex arki kartaa cabdi waayeel macali aadan keeni diid oo sabab uu ahaa dhimashada zakariya iyo sawda waxaa sidoo kale halkan ka ogaan kartaa sida uu uga aradan yahay anshaxa ciidamada weli waxa uu ku handadayaa awoodda dowladnimadu siisay mid gaadiid wato iyo mid lugeynayo oo muujinayso dhaqan xumadow gaarka ah sidoo kale waxaa la jir kula ahaa mashaqadan dayax nuur cabdi aadan oo isna laba xaba ka riday hotel wehliya intuu gaariga saarnaa laakiin kadib aanu muujin wax ficil ah oo uu dadku ka cabsi gelinayo labada eedaysana ayay maanta maxkamadda ciidamada ku kala xukuntay kow cabdi waayeel macali aadan keeni diid xukun dil ah oo ah kisaasta zakariya maxamuud xuseen iyo sawda maxamuud xuseen halka dayax nuur cabdi aadan lagu xukumay sanad xabsi ciidan ah oo u dhigantay ciqaabta argagaxgelinta bulshada sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shooje gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida zakariya ayaa ku dhashay guraceel dabeeqadii sagaashameeyadii waxauu waxbarashadiisa asaasiga ku soo qaatay imaamu shaafici waxauu sidoo kale heerka koowaad ee jaamacadda ka baxay dabeeqadii labada kun iyo labaatanka jaamacadda banaadir oo uu ka bartay kuliyadda dhaqaalaha waxauu qorshihiisu ahaa inuu u baxo heerka labaad ee jaamacadda oo uu ku hanweynaa inuu ka soo sameeyo dalka koonfur afrika sawda oo daaxigeenka zakariya waxa ay dhalatay bilowgii labada kun waxa ay saaxiibo dhow ahaayeen walaalkeed zakariya waxayna iska xigeen inta kale ee ehelka ah allah wada naxariiste cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanid cabdiqaadir ciise cali wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa heshiis looga wax looga qabanayo abaaraha la saxiixday hay-adda w f p wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiwahaab ugaas xuseen ayaa heshiiska kadib warbaahinta la hadlay
waxaan maanta xafiiskayga ku qaabilay madaxa soomaaliya w f b mudane alkhatiir runtii w f b iyo wasaaradda shaqadii arrimaha bulshadana waxaa ka dhexaysa wada shaqayn waxaanu saxiixnay heshiis in muddo aba soo socday oo aan maanta kala saxiixannay kaasoo w f b ay ka tahay inay fududayso mashruucaasi iyadoo gaarsiinaysa ummadda dhibaataysan ee soomaaliyeed horena u jirtay haddana laba sano loogu daray baxnaane iyo lox oo aad inta badan la socotaan kana howlgala dhammaan waddanka soomaaliya heshiiskaasi runtii wuxuu ahaa heshiis ay mar kasta dowladda soomaaliyeed oo wakiil ay uga tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ku korjoogteynayso xaqiijinaysana in lacagtaas lagu wareejiyay w f b ee dowladdu ay leedahay oo worl bankiga ugu deeqay oo ah milyan qayb ka midahi in la gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee anyaxa iyo lokaska horey u qaalin jira waxaa jira degmooyin cusub oo runta ayaga naftooda aan horey loo gaadhin oo ayagana lagu dari doono lacagtaasi waa lacag aan isleenahay dadkaasi nugul baahida qaba inay gaadho sidii horeba ay u gaari jirtay waxay ku soo aaday maanta inay soomaaliya abaar ka jirto aada u ba-an abaartaasoo dad iyo dunyaba ay ku dhimanayaan soomaaliya o dhan ay saamaysay haba kala daraato gobollada qaarkood waxaan rajeynaynaa marka in w f b oo runtii ka howlgasha soomaaliya oo dhan qaybta annaga ay nagala shaqaysana qaybo ka badan oo hadday noqoto raashin qaybin iyo hadday noqoto biidhaawinba ay ka shaqeeyaan iyo heedaha caalamigaba waxaan ugu baaqaynaa in maanta dhibaatada ka jirta soomaaliya ee abaartaasi ay ka qayb qaataan annaga waxaa naga go-an ka wasaarad ahaan maadaama wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay tahay arrimaha bulshadu ay tahay qayb ka mida mas-uuliyadda naga saaran markaa shacabkii nugulkii in maanta wixii aan saxiixinay sida ay u baxayso iyo sidii loo fulinayo iyo gacanta maxaan ku dhahday xaqa kule inay ku dhacayso inaan hubinno waxaan uga digaynaa w f v dabcan waxay bixinaysaa qandaraasyo horena ugu bixisay dadka ayaga waxay noqon doonaan soomaali u badan haddii ay dhacdo marka in lagu xadgudubdo lacagtaas oo adduunka noogu deeqay ood ogtihiin in canshuur dad shaqaynaya ay soo aruuriyeen waxay mudanayaan sharciga wax uu ka qabo dee bani aadamnimo iyo diinina uma wanaagsana arrintaasi taas weeye w f b marka maxaa keenay inay lacagtan wakiil nooga noqoto ay gaarsiiso dowladda soomaaliyed waxaa diyaar u noqonaya mar dhow insha allahu sistamkii ay kula soo wareegi lahayd heshiiskay ka mid tahay in maxaan ku idhahdaa aan la soo wareegno markaa la soo wareegnana waxay noqonaysaa inay gacanta dowladda kusoo dhacdo xogta iyo dhibaatada ay ummadda haystana ay noqoto dowladdu mid maxaan kudhahda gaarsiinaysa marka maanta heshiiska saasuu ahaa guul baan rajaynayaa waxaan mar labaad ku baaqahayaa in dadka abaartu ay saamaysay hay-adaha caalamiga khaasatan w f oo aan la saxiixanay maxaan ku dhahdaaye dadkaas inay wax gaarsiiyaan inay hawshaasi sida ay tahayna u filiyaan aniguna waan ku korjoogtaynaynaa
xaalad adag oo biyo yari ah ayaa soo wajahday shacabka ku nool degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose axmed abuukar sabriye ayaa warkan inoo soo diray
degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose oo aan lahayn celal biyuud waxaa xilligan ka taagan xaalad adag oo biyo la-aan ah taasoo ay wajahayaan bulshada deegaanka kadib markii uu biyo gursaday webiga shabeelle oo shacabka degmadaasi ay ku tiirsanaayeen gudoomiyaha degmada awdheegle saalax cabdiraxmaan oo ay weheliyaan xildhibaan nuur siidow baaba oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan iyo saraakiisha ciidanka xooga ee degmada awdheegle ayaa u kuurgalay xaalada dhabta ah ee webiga shabeelle waxaana uu gudoomiyaha warbixin ka siiyey xildhibaanka dhibaatada ay wajahayaan bulshada awdheegle kii dhalika gaboysadaan ama kaadadii dhalika dhago ama xoolaha dhexgalaan ama ceelasha laku miiro kaasa hadda biyo ama liin aragooya koowaad biyo waay tan koowaadna taasaan iska haysan hadda way fudaana in wal kastana nugu soo hormariyo biyaha iyo webigan oo qaabshay saanka ayo marka biyola-aan ku jirta intaas siinka baaqia in biyahan lagu soo gaaro wal kale laqabada kormal jiro gaashaan lisaahi jaamac faarax oo ah taliyaha ururka koowaad kumaandooska gorgor ee ku sugan degmada awdheegle ayaa dhankiisa sheegay in ay amni ahaan il gaar ah ku hayaan xaaladda webiga si aysan argagixisada ugu suuro gelin in ay geliyaan qaraxyo ay dhibaato kasoo gaarto shacabka shacabka haysta biyola'aanta caafimaad darrada ha ahaato biyola-aan ha ahaato biyihii haddii awl matoorkaas baa nala cabi jiray webigana macnaha waa caawin jiray webigana waxbay ka heli jiray matoorkana annagaa biyaha siin jiray maadaama degmadii dhammeed annagii nagu soo jabtay ceelkayga kaayagiina waa biyo yareey marka biyola-aan baahsan baa ka jidha aad iyo aad dhibaatadaas oo maadaama webiga ka goray webig guritaanka webiga manaa beerihiibu saameeyey dadkan waa beereley beeray ku nool yihiin beeraha webiga keliyada biyaha geyn jiray webigu waa ka guray haddii biyihii biyala-aan aad uga baahsan baa jira waxaan ugu dambeyn xildhibaan nuur siidow baaba oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena deegaan doorashadiisu tahay degmada awdheegle ayaa ku baaqay in loo wada istaago sidii bulshada awdheegle ay deg deg ugu heli lahaayeen ceelal biyoodyo ay uga baxaan xaaladaha adag ee biyola'aanta siduu ugu dhaqsiyaha badanaan ceel ugu qodaynaa oo wiigan gudihiis la bilaabayo laakiin waxba ma tarto waxaan rabnaa baaqa ugu horeeyo oo ay soo ay fiirsadaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisi dadka ka soo jeeda degmada awdheegle waxaan rabnaa walaalayaalow baahida meeshaan taagan baahi shakhsi wax ka qaban kara ma aha baahi maaragtay istateka keligiis ay ku filan tahay ma aha waxaan rabnaa baahidan sida ugu dhaqsiyaha badan inta muxsiniinta ah oo ilaahay subxaanahu watacaalaa wax u dhiibay inay ugu soo jawaabaan si insaannimo ah ay ugu soo gurmadaan dadkan si biyo loogu helo oo ay ku noolaadaan shacabkan ku dhaqan degmada awdheegle insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu watacaalaa waxaan ka baryaynaa guud ahaan dhibaatada dalka soomaaliyeed haysato iyo abaaraha inuu ilaahay ka dulqaado imtixaan adduun weeye imtixaankaasna ilaahay subxaanahu watacaalaa ummadda ha u yasiro ha ka qaado waxaan rabnaa wasaaradda waraabka iyo beeraha inaan iyadana baaq kale halkaan aan ugu faa'iidaysano aan u jeedino maadaama webigii uu ilaahay qadartiisii uu sidaan ku noqday uu bannaan yahay ciidda iyo qashinka dhex taalo kulley waxaan u malaynaa insha allahu tacaala wasaaradihii ku howsha lahaa in hadda loogu faa'iidaysto si loo nadiifiyo ciladahan hadda taaganna ayna u dhicin guud ahaan stateka koonfur galbeed meelihii maaragtay webiga uu ka maro maadaama webigu uu bannaan yahay inay hadda ummadda soomaaliyeed ay ugu faa'iideeyaan gaar ahaan ummaddan ku dhaqan deegaanadan maaragtay gobolka shabeellaha hoose
axmed abuukar sabriye warbaahinta qaranka shabeellaha hoose weli waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyo muqdisho markana aqbaraadka dibadda iiraan oo wacad ku martay inay u argudi doonto suleymaani haddii trump maxkamad lasoo taagi waayo madaxweynaha iiraan ibraahim razi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii maraykanku u geystay jenaraal qaasim suleymaani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ay u wajihi doono in maxkamad lasoo taago iiraan iyo kooxaha xulafada la ah ee ciraaq iyo wadamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo suleymaani oo ahaa taliyaha ciidamada qudus waxaa lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn saddexdii janawari oo ka dhacay wadanka ciraaq kaasi oo uu amray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump saraakiisha garsoorka iiraan ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan sagaal wadan kadib markii ay magacaabeen tuhunsano oo ay ku jiraan u dhashay maraykanka oo ku lug lahaa kiiskaasi waxaana liiskani ugu horeeya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sida uu sheegay dacwad oogaha guud ee dalka iiraan maxamed jacfar warkii habeenay aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idiin akhrinaysa anigoo ah sacdiye cali xaaji wuu soo saaray cabdulaahi cabdiraxmaan muuse maxamed cabdiweli ayaa farsameynayay nabadgelyo